sida aada la socotaan madaxweynaha dowla madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed markii uu isaraxay wixii ka dambeeyey wuxuu noqday siihayaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ma aha madaxweyne rasmi ah wuxuu la mid yahay musharixiinta u taagan mada madaxweynaha koonfur galbeed ama u sharaxan madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya waa u siman yihiin isagii musharixiinta kale awoodda dowladda guud ahaan waxaa igu maqaalo ah guddiga doorashada waxaa igu maqaalo ah in madaxweynaha siihayaha madaxweynaha ahna musharaxa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan uu uu diyaariyey liis ay ku qoran yihiin guddiga doorashada ee madaxweynaha koonfur galbeed ay ku qoran yihiin isagoo raba inuu u gudbiyo guddoomiyaha baarlamaanka si guddoomiyaha baarlamaankana uu ugu dhawaaqo arrintaasi waa arrin sharci ma aha arrin nidaam waafaqsan ma aha arrin dhibaato dhalinaysa waa runtii guddoomiyaha baarlamaanka isagaa laga rabaa inuu ka soo xulo xildhibaanadiisa